iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofonka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysaa falastiin axmed iimaan
barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah cabdulaahi goodax barre wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa weerarkii shalay lagu qaaday xarunta madaxtooyada sababihii keenan waxyaabihii laga bartay iyo guud ahaan xaaladaha ammaanka iyo maamulada dalka soomaaliya marka ugu horeysa mudan wasiir kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka waa mahadsantahay waa dhowahay mudan wasiir bal wixii shalay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana xarunta madaxtooyada adigu goobjoogaa ka ahayd meeshaa ku sugnayd bal sawir naga sii wax sidee ahay ahaayeen bismillahi raxmaan raxiim waxaan marka ugu horeeyo aan rabaa inaan sacsiyeeyo inta ku geeriyootay mushilkii ka dhacda shalay meeshan sidoo kale waxaan u rajaynayaa inay intay dhaawacantay ilaahay bogsiiyo degdega siiyo anigu waan joogay masaajidka ayaan ku jiray waktigaas khudbadii ayaa socotay oo yani khudbadii jimcaha socotay waxaan maqalnay qarax qaraxaas wuxuu ka dhacay iridka dambe ee madaxtooyada ee dhinaca boondheere iyo iskoolka fifteen may dhinaceeda qaraxii markuu dhacay isla markii waxaa weerar lagu soo qaaday iridkii qaraxu ka dhacay ciidamada markaas waktigii salaada lagu jiraa laga ay aheyd marka ciidamadu aaday iskaga caabiyeen laakiin raggii gudahay soo galeen markii gudaha soo galeenna waa lagu dhameeyey dhammaantood meesha ku dhinteen laba qaraxa ku dhimatay iyo toddoba meesha iridka laga soo galaayo ku dhimatay ayay ahaayeen dhinaca kale dowladda federaalka ciidamadeedii madaxtooyada ku jiray khasaare intee la egaa iyagana soo gaaray kii ay ku yimaadeen oo qoladan baabuurka qaraxa ka qarxay maalinka kale ay saaraayeen baabuurkii ayaa waxaa la damcay askar markaas meeshii buuqigii wixii askartii u horreysay oo soo waxaysantay ayaa waxay damceen baabuurkan intuusan qarxin inay meesha ka riixaan intay riixaayeen ayuu qarxay marka laba askariya meesha ku dhimatay ma la dhihi karaa weerarkan wuxuu muujinayaa tabardarida dowladda federaalka ah ee dhanka amniga oo xitaa gurigii madaxtooyada iyo madaxweynihii gurigiisii xataa weerarkii al-shabaab uu gaaraya hadda maya lama dhihi karo balse waxaa la dhihi karaa tabardarida muxuu ahaa al-shabaab nimanka nabaddiidka tabardaradooda ayay sheegaysaa in dhalinyarada yaryar oo mataqaanaa lasoo hubeeyo oo mataqaanaa qaraxyo lagu soo raro mataqaanaa si ay u dhintaan runtii iyagu danta ay ka leeyihiin arrinkan oo dhan waa waa muxuu ahaa danta ay ka leeyihiin waa una inay yidhaahdaan madaxtooyadan weeraray qiimo uguma fadhiyo dadka dhimanaayo qasdi kalo ay leeyihiin la ogyihin in madaxtooyada intay soo weeraraan aysan yani mataqaanaa waxa weyn gaarsiin karin laakiin dadka dhalinyarada ah oo soomaalida ah ee halligaah ayaan ayaan qiimo ugu fadhin waxaa keliya ay rabaan inay sameeyaan waxa wey inay yidhaahdaan meeshii waan weerarnay madaxtooyadii waa la weeraray marka runtii iska nasiib daradaas umada haysto laakiin madaxtooyada iyo leadershipka waa wax ka halaysan ma jiro mana waxna kama hadlaan karaanba sida xaajadu taariikhda ka warqabtaa waayadaanay soo noqnoqonaysa cabashooyin xagga amniga ah oo ay dadku degmo degmooyinka kala duwan iyo madaafiic lasoo tuuray iyo ay ka cabanayeen dadweynaha magaalada muqdisho hadda iyo xubno ka mida dowladda iyo shaqaalihiinuba caawa waxay deris leeyihiin walwal ku aadan amnigooda oo ay isleeyihiin haddiiba mar madaxtooyadii la weeraray adinka haddii la idiin baahdana wakti badan kuma qaadanayso marka dadkaas hadda walwalkaas qaba ee laga yaaba inay ku dhegaysanayaan maxaa u sheegi lahayd runtii ummadda soomaaliyeed xamar joogta iyo waddanka intiisa kaleba duruuftan muddo dheeray ku noolaayeen waxaana wanaag ah in ummadda soomaaliyeed siyaasadda muxuu aha nimankan argagixisada ay si fiican ula socdaan qasdiga ay waxaasoo dhan u samaynayan waxa weye inay ummadda khalkhal geliyaan laakiin nasiib wanaag ummaddu khalkhal maba gelaysa ummaddan waa bisishahay nimankan meel walbaa laga nacay marka haddii eeba idmo dadkuna waa ogyihiin inaysa khalkhal jirin muxuu ahaa waana nooca ay u dhaqmaana noocaas oo runtii nasiib darada jirto wilal afar bam lagu soo xiro meel ku qaraxdo muxuu ahaa waa nooca ay ku dagaalamaan insha allahu haddana waxa weye tilaaban ad adag ayaan qaadi doonaa oo oo runtii ad maalmahan raadiah ka maqli doontaan iyo adduunyada aan ku shaacin doono inaan tallaabo ka qaadi doono waxyaalo badan oo soo shaaci doonaa jirto haddii eebba idmo ilaa biri biri dambaba madaxweynaha xataa horu u sheegay dowladdu waa ay ku celcelisay hay-adaha amniga waa ay sheegeen in weerar ku wajahan al-shabaab uu jiro laakiin kii oon la gaarin iyagaaba mid kale soo qaaday dadka qaar waxay u arkaan in sii sheegitaanka in la weerari doono ay tahay waxa keenaya in ay weeraradan xiriirka ah ay soo qaadaan marka ma ahay dowladdu inay ka gaabsato inay sheegto inay dagaal qaadi doonto ilaa ay inta ay diyaar u tahay inay dhaqaaqdo waa laga yaabaa inay saas tahay laakiin runtii annagana inaan shaacino oon oon hadafkeena shaacino ummadda soomaalida meesha joogta u sheegno maxaa yeele dadkii shacabkii dhex degan yihiin in shacabka loo digo oo shacabkii ay og yihiin waxa soo socdo annaga israajitideena saas weeye muxuu ahaa iyagana hadde waa naflacaari oo isleeyihin intaan wax idinku dhicin mataqaanaa aada wax samaysaan si mataqaanaa khalkhal iyo ummadda mataqaanaa niyadjab loo geliyo marka taasna ummadda nabadgely niyadjab ay gelinaysa ma jirto balse waxa weeye in aan sii sii adkeen waxaan samaynayna noqonaysa insha allah marka ay dhibaato ammaan ama fashil saan oo kalea u dhaco mudan wasiir waxaa dhacda in dadkii xilalkaasi haya ama xilka laga qaado ama iyaguba intay isgartaan iscasilaan dadka qaar waxay si toosa ay u duraayaan arrimaha amnigaoo kale nabad sugidda iyo booliska in ay yihiin meelaha ammaanka magaalada muqdisho ay ka liidato oo ay tahay inay dowladdu isbeddel ay ku samayso maadaama dulduleelo badan ay ka muuqato waaxaha booliska nabad sugidda iyo ammaanka ma laga yaabaa inay mas-uuliyadooda qaataan oo lagula xisaabtamo sida fiican ayaan ayaan ufahmayaa fikirkaadu meesha u dhacayo waxaan rabaa inaan adiga iyo mataqaanaa ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa aan sheego in ammaanka waddankan uu uu mas-uul ka yahay golaha wasiirada dhammaantood aan cid si gaara loogu eedeyn karin waa iska dabeecadda bini-aadamka in la yiraahdo markay wax dhacaanba hebel iyo hebelaa ka mas-uul iyo xaggaa ka mas-uul iyo xaggaa ka mas-uul laakiin runta markaan kuu sheego nooca xukuumaddeen hadda wakti yar jirto aan u shaqaynayno mataqaanaa qorshaheena iyo aan u shaqaynayno dhinaca amniga waxa weye mas-uuliyaddeeda kulli golaha wasiiradoo dhan ayaa iskale miiskaas ayaa looga hadlaa miiskaasaa go-aan looga gaaraa inta kale waa fuliyaal hadday wasiir yihiin iyo haddii mataqaanaa hay-adaha amniga mas-uuliyiintooda sarsare ay yihiin marka annagu xukuumad ahaan waa ku qanacsannahay duruuftana haysato oo runtii dad yani runtii aan u dagaalamaynin sidii muxuu ahaa fronti aan ka dagaalamayn guryaha dadkana jiifa muxuu ahaa naftoodana huraayo wey noocan horta dagaalka aan aan ku jiro midda aan ka rabno ummadda soomaaliyeed waxa weeye in xukuumadda nala taageero maaha taageeradu muxuu ahaa dhaqaale maaha laakiin in morali nala dul istaago nalala shaqeeyo waxa waxa aan u shaqaynayna waa shacabka shacabka inuu nala shaqeeyo ayaa ayaa laga maarmaan ah marka maalmahan waa laga yaabaa ina wacyigelinta aan ka daahnay oo oo wacyigelintoon ay ay liidato laakiin annaga laftirkeena intaan aan wasiirada nahay oo golahana jiro waa waxaan dil dhanayn marka haddii eebba idmo waa shaqaynaynaa shacabkana waxaan ka codsanaynaa inaysan niyad jabin ayna garab istaagaan shalay wixii dhacay maxaa ka barateen shalay wixii dhacay waxaan ka baranay in cadow oo uu runtii nooc walba u dagaalamayo cidna uusan uusan una helin waxa ay weerareen ay masaajid tahay muxuu ahaa dad yani dukanaya inay soo weeraraan yani waa waa tii ugu dareed oo qof yani naflacaariya uu sameeyo annagana waxa weeye muxuu ahaa wixii aan ka barana iyadoo ficla ayaan ummadda soomaaliya usoo bandhigayna haddii ilaa yidhaahdo labada beri oo soo socoto iyo sidaan u dhaqmi doonno balke baabuurkan muxuu ahaa qarxay iyo dadkan guryahay kasoo kaagaceen meelabay kasoo kaagaceen garaash baa waxaan lagu soo dhisay muxuu ahaa dad baa la shaqeeyey dad bay guryahooda jiifeen runtii ma ma anfacayso in in intaas intii la sameeyo haddana dheeshu ay sidii hore iska ahaato marka maalmahan runtii go-aano ad adag ayaan soo saaraynaa shaqo adagna waa qabanaynaa oo ka turjumaysa wixii aan maanta ka baranay shalay ka baranna halka laakiin inta aad sheegto ah in garaash lagu soo sameeyey inay dadkan guriga ka yimaadeen intaas waxaa dheer inay waddo soo mareen taas soo ma aha in hay-addii nabad sugidda ee la rabay in xogahaas ay soo heshay inay bulshada ku dhex jirto inay og yihiin wadadan dadka ku cusub ee maraya garaashka wax lagu soo dhisayo taas kuma muuqata in ay tahay eed ay leedahay hay-adda nabad sugidda hay-adda nabad sugidda runtii marka aad fiirisid dhaqaalaha aan haysano wadan ahaan marka aad fiirisid yani mataqaanaa hay-adda laftirkeeda da'deeda waxa ay tahay marka aad fiirisid muxuu ahaa yani baahidu intay dhan tahay iyo baaxadda meelaha laga shaqaynayo inta badan meelaha laisku soo abaabulayo meel yani maanta aan xukuumaddu gacanta ku haysa ma aha marka marka waxaasoo dhan fiirisid annaga waan jeclaa lahayn kulligeen xukuumad ahaan iyo mataqaana shacab ahaanba in shaqadooda intaas kasii badnaato oo kartidooda intaas ka badnaato laakiin qof walbaba waxa weye qof walba miisaankiisa ugu tagtaa qodaxdu marka haddii ilaah yidhaahdo annagu ilaa hadda hay-adda waxaan ka sugaynaa shaqo badan oo yaada laakiin ma rabno inaan inaan hay-ad iskugu soo na hadda waxaan baahana hadda inaan shaqeyno haddii aan taa dhinaca amniga aan ka gudubno mudane wasiir waxaa jirta maamullo shirar maamulo loogu sameynayo gobollo kamida koonfurta soomaaliya oo ka socda magaalada baydhabo shirarkaasi mid ka mida waxa uu ku howlan yahay maamul usameynta saddex gobol mid kalena maamul usameynta lix gobol maxay tahay siyaasada dowladda gaar ahaana wasaaradda arrimaha gudaha ee ku aadan shirarkaasi isbarbar socda siyaasada dowladda waa caddahay waa midda ku qeexan dastuurkeenna iyo sharcigii baarlamaanka uu baasgareeyey oo ah ku salaysan in yacni maamulada laga soo bilaabo dhismaha maamul goboleed haddii yahay laga soo bilaabo degmo laga soo bilaabo in degmadii muxuu ahaa siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo muxuu ahaa odayaasha dhaqanka intay isku tagaan erge sameeyaan ergadaasi ay samayso councilka yani mataqaanaa ay sameeyaan markaas councilkaas ou afar af u dirsado gobolka heer gobol councilkii heer gobol uu ku yimaado degmooyinka uu ka yimaado councilkii heer gobol ahaa oo noocaas ku yimid uu la xaajoodo uu la macaamilo councilkii ku yimid muxuu ahaa heer gobol ee gobol kale ee isla noocaas ku yimid markaas labadaas council ay xaajoodaan ay soo saaraan inay midoobeen dariiqaas in la maro ayuu dastuurkeena iyo sharcigeenu qabo uu qabaa laakiin hadda waxa ka socda baayo intaas ma aha xukuumadda laftirkooda meeshaas kuma eed la-a oo yani waxaa la rabay in abaabulkii degmooyinka lagu soo dhisaayo ay sameeyaan oo yacni hadda siyaasiyiinta iyo odayaasha shiraayo aysan u baahaninba inay shiraan laakiin nasiib darro taas ma dhicin xukuumadda laftirkeeda waad garanaysaa tabarteena iyo dhibaatadii jirtay waxaas ayaa sabab ahayd waa la dhararay laakiin hadda xukuumku waxay diyaar u tahay in hawshaas gacanta la gasho muxuu ahaa marka haddaa iweydiisa siyaasadda xukuumadda maxay tahay maamul dhisidda waa in dariiqaas la maro see u aragtaan hadda labadan shiro isbarbar socda ma ma ma adinku midka saddexda gobol ha taageeraysaan mise midka lixda gobol ah mise waxaa rabtaa in nidaamkan ka duwan wax lagu soo dhiso anagu midna ma taageerayno waxaan taageeraynaa waxaa sharcigu qaba marka hore laakiin sidoo kale midiidanin haddii soomaalidu ay political set samaynayso oo yani xal siyaasadeed la helayo fiyoodi ah aan mataqaanaa dadku isku waafaqsan yahay xukuumadda iyaduna ma diidi doonto laakiin case walbaba yani arrin walbaba sideedan ku wajahaynaa hadda muxuu ahaa haddii siyaasiyiinta goboladaas intay isku tagaan ay xal soo darsan ka jirayaan xukuumadda way dhegeysanaysaa haddii kale ku talagalku wuxuu noqonayaa shuruucdii iyo dastuurkii wuxuu qabay in lagu shaqeeyo annagu waa u tagnay boraad ayaan tegay muxuu ahaa baydhabo anigii wasiiro kale hadafkeena wuxuu ahaa inaan salaano oo aan shacabka u tagno oo aan meeshooda kusoo salaano una kuurgalno waxaan socdo meeshay noo wadaan hadafka koowaad kaasuu ahaa hadafka labaad wuxuu ahaa in odayaashu maadaama ay aruursan yihiin siyaasiyiinta ay aruursan yihiin dhinacay doonaanba ha noqdaan inaan kala hadalno isbedelka soo socdo iyo kaalintay geli lahaayeen markii cadowga laga xoreeyo degmooyinka hadda jira marka arrintaasna runtii guulo waaweyn aan kasoo gaarnay iyo afgarad fiican aada umahadsan tahay mudan wasiir adaa mudan hore
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha gudaha cabdulaahi goodax barre magaalada muqdisho isagoo jooga ayuuna barnaamijka igala qayb galay tan intaan dib dambe u kulmi doono nabadgelyo